Deegaanka Buuro-Gaduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa caan ku ah dhul beereed laga soo saaro khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo sidoo kale dalagyada kale ee la beerto, waana dhul barwaaqo ah oo ku habboon beerashada maadaama uu maro webiga Jubba. Sani Cabdulaahi oo ka mid ah beeraleyda deegaanka ayaa la yimid hal abuur casri ah oo bulshada markaasi beeraleyda ah u horseeday horumar iyo sidoo kale isku filnaansho dhanka cuntada ah. Sani ayaa sheegay in hal abuurkiisa uu ka mid yahay in dadka la siiyo taageero farsamo iyo tababar, dadka saboolka ahna la siiyo agab iyo dhul ay beertaan. Waxa uuna sheegay in qorshahan uu horseedi doono in dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada ay ka baxaan shaqo la'aanta dalka ka jirta.
beertan aad arkaysaan hadda ayaan falnay shalay iyo daraad iyo maanta ayay cagafta ku jirtaa Ee, falkan marka aan dhammayno haddana wax soolka la dhahaa ayaa la saarayaa haddii ilaaha yidhaahdo soolkada markii la saaro kadib ee, dadkii hadda aan idin tusay ayaan keenayaa waa loo kala jari dhulkaa loo jari ninkiiba intuu ka tabcan karo ayaa loo jari anigana waxaan siinayaa abuurkii waxaan siinayaa shidaalkii waxaan siinayaa raashinkii ay ku meelgaari lahaayeen intiiba anigaa bixinaya dadka waxaan u wada shaqeynaa waa dad iskaashato ah waxaan sameynaa boqolkiiba konton ayay ayaga leeyihiin konton aniga iska leh maadaama aniga aan keenayo falkii dhulkii ee, biyihii oo shidaalkii iyo matooradii iyo qalabkii tuubooyinkii intaba aan aniga keenaya ayaga waxay leeyihiin boqolkii konton anigana konton baan leeyahay ayaga keliyada kuma dhaafo qaybna anigaa tabcado qaybna iskaashatada ayaan maaragtay aan wada ayaan wada qaadanaa wixii aan tabacabna ayaan kala goosanaa ee waxaan tabacana waxaa hadda noo soo go'ay sidaan idin tusay sisin iyo galley uu dhulkan hadda ka qaaday dhulku waa dhul weyn halkaas ayuu jiraa dhulkaas aad arkaysaan waad aragtaa dhulka dhankaa ka jiro midka kale ee, waa ilaa iyo adiga saddex beerood oo waaweyn waaye marka qeybba wax baan saarnaa marna galley baan qayb ka saaraynaa iyo sisin qayb digir baa la saarayaa qayb qudaartii baan saaranaynaa way ay jirtaa waatan haddaba way taagan tahay waan idin tusi karnaa ee, qudaarta way noo taagan tahay ee, qudaarta waxa weye ansalaatadii ee, barbaroonidii kabsarkii waxa weye basbaaskii ee, qarihii wax aanan la abuurin ma laha annaga wasaaradda beeraha ayaan hadda aan garab weyn ka haysanaa wasaaradda beeraha een, eh, wasiir geella ayaan gacan weyn ka haysanaa isagaa na caawiyo Een, hay-adaha kale waxaan hadda ku dhihi karna waxaasaan weli ka helnay ma jiro laakiin wasaaradda aad bay noo caawisaa